تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacno wanaagsan ikhyaaray idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa khayraadka soo jireenka ah ee xijiga ama faleenka dadka badin ay u yaqaanaan beeyada haddaba muxuu yahay khayraadkan siduu u shaqeeyaa maxaan ka naqaannaa sooyaalkiisa halkuuse leeg yahay dhaqaalaha ka soo xarooda sideen innagu u isticmaalnaa sideese dunida looga isticmaalaa waxyaabaha laga soo saarose maxaa ka mid ah umuurahaasi oo idilba maanta ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan waxaana barnaamijka nagala qaybgalayaa dhaqaaliyahan sidoo kalena aqoon durugsan u leh khayraadkan halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag soomaaliya waa dal eebbe uu ku galladay khayraad fara badan oo rabbaani ah waxaana khayraadkaasi ka mid ah xijiga ama faleenka xijigu waa dhir ka mid ah kuwa ka baxa amase ku kora dhulka jooggiisu sarreeyo amase buuraleyda ah waxayna ka mid tahay dhirta aan caleenta badan lahayn waana geed u baxa si rabbaani ah kaasi oo soo saara xabag udug amase caraf aad u badan leh taasi oo loo yaqaanno maydi ama maxor sidoo kale xijigu waxa ugu horreeyaa dhirta xabagtooda laga faa'iidaysto ee waxtarka u leh aadanaha ee dhaqaalaha badanna laga sameeyo xijiga ugu badan adduunka wuxuu ka baxaa soomaaliya xitaa ma jiro waddan u soo dhow boqolkiiba toddobaatan dhirta xijiga adduunka oo dhan soomaaliya ayay ku yaallaan sidaa darteed soomaaliya waa dalka ugu badan adduunka ee soo saara biyada iyadoona si guudba ay aad u yar yihiin waddammada laga heli karo dhirtan waxaana dalalka kale ee laga heli karo ka mid ah itoobiya cumaan iyo dalka hindiya khayraadka xijiga waxa uu ka mid yahay badeecadihii ugu horreeyey ee soomaalidu ay dibadaha u dhoofiso taariikhda masaarida ee loo adeegsado sawir-gacmeedyada derbiyada lagu xardho ayaana taasi caddaysay sawir-gacmeedyadani waxay si aad ah ugu xardhan yihiin qubuurta iyo macaabidda dayrulbaxri ee dhacda daanta galbeed ee niil gaar ahaan meel u dhow magaalada taariikhiga ah ee uqusur oo horey loo odhan jiray diiba ahaydna caasimaddii masar xilligii faraacinada xilliyadii tijaarada ugu xooggan ay dhex martay soomaalida iyo masaaridu waxay ahayd cahdigii fircoonkii la odhan jiray saaxuura oo talin jiray qarnigii shan iyo labaatanaad ka hor dhalashadii nebi ciise waagaasi waxyaabaha ay soomaalidu sida aadka ah u dhoofin jirtay waxaa ka mid ah maydiga iyo dahabka xilligaasi waxaa dhulka soomaalida loo aqoon jiray ardu bunt ama puntland oo loola jeedo dhulkii uduga iyadoo mu'ariqiinta qaarna ay sheegayaan in dhulka bunt loo aqoon jiray mandiqad gaar ah sida laga soo bilaabo gobolka bari ilaa lagu tago dhulka hadda loo yaqaano jabuuti si kastaba xidhiirkan ganacsi waxa uu caddayn u yahay waxyaabaha lagu ogaado sooyaalkii hore ama taariikhda faca weyn ee jiritaanka ummadda soomaaliyeed noocyada xijiga guud ahaan xijigu waxaa u kala baxaa laba nooc oo kale ah yagcar oo ah nooca ugu qaalisan uguna geedlabsan kaasi oo xabagta uu soo saaro loo yaqaano maydi geedka labaadna waa beeyo oo xijiga ama xabagta uu soo saarana loo yaqaano moxor sidaa darteed labadan geed waxaa badi loogu yeeraa amaba lagu idlaaqaa maydi iyo moxor waana magaca xabagtooda waxaa la sheegaa inay jiraan geedo kale oo ay bahwadaag yihiin dhirtan kuwaasi oo ay waxyaabo badan isaga eg yihiin sida xabagta amase qaabixidda geedka farqiga u dhexeeya maydi iyo moxor amaba waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin maydiga waa geed qiyaastii dherarkiisu uu u dhexeeyo hal ilaa iyo saddex mitir caleemo dhuudhuuban leh laamihiisuna aysan badnayn wuxuuna ka baxaa inta badan dhulka jooggiisu aadka u sarreeyo moxorka ama beeyada waa geed ka gaaban maydiga caleemo badan leh oo balballaaran wuxuuna ka baxaa dhul jooggiisu ka hooseeyo midka uu ka baxo maydiga iminkan aan eegno qaybaha ay u kala baxaan maydiga iyo moxorka maydigu waxa uu ka kooban yahay laba nooc oo kale ah maydi koraad iyo maydi xaysimo maydi koraadka waa midka ka baxa buuraha ka jeeda badda waana kan ugu caanaha badan maydi xaysimaha waa midka ka baxa buuraha u jeeda dhanka badda maydiga waxaa la goostaa laba-iyo tobankii bilood ama sannadkiiba hal mar inta ugu yar ee la sarco xijiga waxaa loo yaqaanaa kob ama ardaa waana shan boqol ilaa iyo siddeed boqol oo geed sarcidda ama dakhridda xijiga waxaa loogu yeeraa nagfid geedka waxaa la yidhahdaa waxa la yidhahdaa sarc baa la marsiiyaa sarcu wax kale maaha oo markay xijiyeysatada markay ku leeyihin xijiga waa la sarcaya wax kale maaha geedkan baa la imanaya baalkan migaafka la yidhahdaa la sitaa waa la dhaawacayaa marka ugu horreyso la dhaawaco waxa la yidhahdaa nagaf waa la soo nagfay wuu imanayaa ninku xijigiisii buu imanayaa hadduu kun geed yahay hadduu dhowr boqoloo geed yahay dhammaan wuu dhaawacaya geedkiiba wuxuu ka dhaawacayaa siday u kala weyn yihiin ilaa saddex meelood ilaa afar meelood geedka weyn toban meelood oo dhaawacu ku dhufanaya dhaawaca lagu dhuftay marka waxa la yidhaha hog dhaawaca marka lagu sameeyey marka waxaa ka imanaya caano ayaa ama canano ayaa ka imanaysa oo u dhiganta masalan adiga haddii nabar ku gaaro oo dhaawac yari ku gaaro dhiigga kaa imanaya oo kaleeto wakti ayuu ka maqnaanaya qolof baa dusha ka maraysa meeshii uu dhaawacay qoloftaa waxaa loo diidayaa inay gaarto heer ah inay iyadu intay iska bogsato meeshii ee qoloftii iskay isaga dhacdo oo geedka sidiisa ku soo noqdo uu doorsato waa lagala dagaalamayaa xilli markaa ay tiradiisii yaqaaniin oo ay nimanka xijigu ay ku xisaabtamaan oo kalgal la yidhaahdo ay iyagu yaqaanin kalgal ayay ku imanayaan qoloftii ayay ka tuurayaan moxorku waxaa u kala baxaa laba nooc oo kale ah moxorsan iyo boydo moxorsanku sidoo kale waxaa loo yaqaanaa diircas waana nooca ugu caanaha badan boydo ama diirmadow waa nooc wax soo saar ahaan ka hooseeya diircaska moxorka isagu waxaa la goostaa sannadkii laba jeer xilliyada kale ah xagaaga iyo dayrta wuxuuna geedku caano badan yahay xilliga dayrta haddaba dhirta xijigu si ay u soo saarto xabagta waxay martaa maraaxiil kala duwan oo xijaysatadu ay ku diyaariyaan si ay u irmaanto sidoo kalena waxaa jira ereybixinno u gaar ah xijiga iyo xijaysataduba sida qalabka loo isticmaalo iyo dharka ay xirtaan xijaysatadu maadaama khayraadkan uu ahaa mid la manfacsan jiray qarniyo badan hortood haddaba arrimahaasi waxaa inoo sharxayaa ustaad yuusuf oo ah dhaqaaliyahan iyo falanqeeyo maaliyadeed sidoo kalena aqoon durugsan u leh dhirtan iyo deegaanada ay ka baxdo heerar buu marka xijigu maraa guud ahaanna marka hawsha xijiga la gelaayo afar heer buu ayuu maraa heerka koowaad oo ah golo diyaarin oo ah in laisu keeno ragga xijiga magaranaysa ka shaqayn doona xarun loo diyaariyo ay ku nastaan oo ay ku nagaadaan ayaa shaqada koowaad oo la qabta ah shaqada marka la dhameeyo kadib waxa lagu xijinaya shaqada ku xigtay ah nagfidda nagfidda waxa waaye waa in geedkii la daqro iyaduna waxay qaadataa afar ilaa toban waxayna ku xidhan tahay hadba baaxadda uu geedkaasi ama ama ama xijigaasi uu leegyahay ayay ku xidhan tahay in la daqro marka afar beri ilaa toban beri bay qaadataa marxalada saddexaad ee markaa ku xigta nagfida waxa waaye waa in la qolofrido oo qolofridka waxaa laga yaabaa inuu soo laalaabto isaga laftigiisa waxay ku xiran tahay baaxadda xijigu uu ku fadhiya ku xiran tahay laakiinse waxa ugu yar badanaa saddex jeer baa geedka la qolofridaa marka mid kastana waxaa udhexaysa labaatan ilaa iyo shan iyo toban beri baa udhexaysa heerka ugu dambeeya afraad waxaa la dhahaa gafaalid ama jillabid taasoo ah marka la gurayo oo maaragtay xabagta magaranaysaay geedaha laga soo gurayo iyadoo qalabyadii kale oo aynu u tegi doonana la isticmaali doono heer shanaad baa marka lagu soo daraa oon laakiin duruuri ahayn oo ah in la sifeeyo in la sifeeyo ayaa lagu soo daraa oo heerka shanaad laga dhigaa dadka dadka xijiyeysatada ah dabcan xijigu waa waxawaaye waa hanti dad ummad baa leh dad baa ka faa'iidaysta sidaa darteed wuxuu leeyahay mustalaxaad erayo gaaroo loo adeegsado waxyaaba ma garanaysaaye laysku garto sida geela oo kale ayuu la mid yahay tusaale dharka marka nimanka xijiyeysatadu ay xirtaan saddex bay iyagana u kala qaadaan saddex shay bay ay kusoo koobaan dhar la dhaho malaawi oo marka ay xijiga ka shaqaynayaan ay xirtaan maraykaan oo ah midda golaha iyo marka meesha maaragta lagu nasanayo la tago lagu bedesho malaawida iyo maxamuudo mid ay dhahaan oo isagana marka magaalooyinka iyo meelaha ma garanaysa ee xijiga lagu soo suuqa loogu geenayo la tago la xirto oo lagu labisto ama lagu xaragoodo xijigoo kale marka la kala kiraysto oo laba qofkii magaranaysa xijiga iska lahaa laga kiraysto cawaaji baa la dhahaa xijiga markaa qalabyaa loo adeegsadaa marka la nagfaayo labaana ugu muhiimsan walow ilaa saddexna la gaarsiiyo waxaa ugu muhiimsan mingaaf waxa la dhahaa loo isticmaala oo ah bir laba af leh iyada waxaa loo isticmaala marka nagfidda iyo qolofridkaba waa loo isticmaalaa kolay ama dhuraad waxaa la dhahana waa jiraan oo ah midka isagu lagu ururiyo maaragtay garanaysa xabkaha lagu soo urusho ama faleenka markii marka la sifeeyo xabkaha laftigooda oo loo diyaarinayo in la iibiyo saddex nooc bay kala noqdaan marka qolof oo ah midda loo yaqaano fooxa ay soomaalidu aada u isticmaasho middan badanaa waddanka gudihiisa ayaa lagu iibsadaa shootada oo midda labaad ah oo iyada waxa waaye waxa isku jira xabagtii iyo qoloftiibaa isku jira oo waa mushakal middaasna waa la dhoofiyaa oo waa nooca magaranaysa la dhoofiya ka mid tahay iyo xabag saafi oo ah midda saafida ah labada tanna iyadana waa la dhoofiyaa oo waddanka laguma soo xesho halkaa marka waxaa ka cad geedka xijiga ah gudaha waxaa lagu isticmaalaa qolofta oo keliya ah laakiin inta nuxur kale iyo inta maaragtay fiican magaranaysaay asalka geedka ah ee ujeedadii geedka loo sircaaye ah badanaa waxa waaye waxaa loo isticmaalaa isaga waxa waaye in la dhoofiya ayaa loo isticmaalaa badanaa taasi marka waxay keenaysaa iyadu in maaragtay geedkii xijiga ahaa aynu inagu soo saaraynay ee waddanka gudihiisa aynu kusoo saaraynay ay run ahaantii aynan ahayn inagu kuwo isticmaala oo ka faa'iidaysta ama magaranaysaay ku nool saddexdaa nooc ee magaranaysaa qolofta shootada iyo xabagta saafida ah labada ugu muhiimsan uguna nacfiga badan waxa waaye waddanka way ka baxaanoo waynu dhoofinaa khayraadka marka wuxuu ka mid noqonayaa xijigu aynu dalka dibaddiisa u dhoofinno sida xoolaha nool oo kale ayuu markaa qaybtaa kala mid noqonayaa saddex maraanu leenahay hobey midii waa maraykaan midina ma malaawiday hobey maxamuudin haddaba sida uu aqoonyahan ku sheegay xabagta inta badan laga soo saaro faleenka eebeyada iyo maydiga waxay u kala baxdaa saddex nooc laakiin soomaalida inteedii badan waxay u haystaan keliya in loo isticmaalo foox ahaan hase ahaatee waxaa fooxa laga dhigtaa oo keliya qashinka iyo qolofta laga saaray beyada inta la saafayna waa inta dibadda loo dhoofiyo ee laga sameeyo waxyaabaha qaaliga ah ee aan gadaal ka soo gudbin doonno waa beyadii waa mustafi waa marka foolxi laga saaro oo ay inta nadiiftaahe badanaa la dhoofiyo waa intan runtii dadku qofku markuu dauriyo dadkeen waxay u yaqaaninuun geedka beyada horka iyo maydiga waxay u yaqaaninuun foox wax badan baana iskaga dhex taadsan laakiin waxa weeye waa musafi waa beyadii markii maxorkii lasoo guray qoloftii oo dhan laga reebay lama shidmayso runtii waa la nadiifiyo dee waa laga saaray qaybta fooxa ahayd laakiin oo kuma jiro oo kofarkii sare waa laga guray intii pureka ahayd baa soo hadhna waa inta ay dadku isticmaalaan wax soo saaro badan oo kala duwan dunidana aynu dhoofino dhirta xijigu inkastoo aysan ka bixin beero gaar ah oo owdan haddana sidii xoolaha oo kale ayay dad ugu tirsan tahay oo waa la kala leeyahay iyadoona mararka qaar ay dhacaan isqabqabsi iyo muran geedaha la xidhiidha waxaana loo xalliyaa sida khilaafaadka kale ee beeraha iyo xoolaha beyeysa la yaqaan yani godadka la yaqaan waxaa la yaqaan booska yani nin nin uu tegi kara ma jirto tuuga waxaad kartana ma jirto biyaha hadduu cabo waa iska tegaya hadduu doono raashin buu karsanayaa raashinkaa gorta cunaa buu iska tegaya marka dalka waxaan ugu nimid laba nin oo dhallinyaro ahoo laba geedo suurmada isku qabta iyadana waan u dhumaynay oo markii aanu nimid durbaba dee curufka aanu lenay darteed waa noo caddaata ka qaldan sidaas waan horta ugu dhumaynay marka xijiga markii ninin dhacaan nin caley waxa kala celiya biyahan oo kaleeto dhinacii biyuu maraa nin nin walba biyahaas u raaca oo biyahaasa kala celiya haddii uu dardar tahana waxa kala celiya wadooyinka
Aameyoy, dhadhana mariisu soo qaaday. Hooy, hooy, ha- ha- waa maxaa jeclaa? Ya, jibeyoy, xagaagii. Hooy, xijibeyoy, xag-
dhirta xijigu waa ay ka duwan tahay dhirta inteedii kale waana dhir qaali ah oo sannadkii lacago badan laga soo saaro sidaa darteed aad baa loo ilaaliyaa lamana jaro waxayna leedahay dhaqanno u gaar ah ciddii jartana qaan ayaa laga qaadayaa sida inuu qofku bixiyo shan halaad oo geel ah haddii haddeer geedkan aniga ale oo kale waad u tiimi oo waad goysi waa la qiimaynayaa qiimihiisu waa shan qaalmood shanta halaad baa lagu kala qaadanaya qiimihiisa kale dee cidima fa- gaari karto geedkaasu ilaa awow ilaa awow baa la maalayo mana qiimihiisa cidima qiiman karto laakiin sida xeerka loo samaysto baa ah shan qaalmood in ninkii laga qaado hadduu laantaa yar ka jaro bari dhaweyd baa midaanu leenaho halkeena niman garaaceen dabadeedna halkanaa ciidan ka baxay waa la soo xidhxidhay shanshantaa halaad baa geedkii lagu qiimeeyey dabadeed waxay yidhahdeen wardee tol baynu nahay waanuna oqoonna uma lahayn bahal markaa waannu iska saamaxan marka xeerka ay leedahay xeerarkaas ay leedahay bahashu xabagta tuugada afar goorgud wax la yidhaahaa jira Een, waxaad ka goosatay kiilo waxaa lagaa qaadayaa afar kiilo haddaba beeyada laga soo saaro xijiga ama faleenka maxaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa waxyaabo kala jaad ahna waa laga soo saaraa waxyaabaha ugu badan ee maydiga laga soo saaro waxaa ka mid ah kosmatikiska sida barafuunada catarada kareemooyinka iyo inta la midka ah sidoo kale waxaa laga soo saaraa daawooyinka qaybo ka mid ah waxaana intaasii dheer in qaybta xashka ah foox ahaan looga shito ama lagu carfiyo macaabidda buudiyiinta iyo kiniisadaha kirishtanka warshad ay soomaalidu leeyihiin oo xabagta faleenka ka samaysa waxyaabo kala duwan oo aan kiimiko lagu darin ayaa la hergeliyey muddo hadda laga joogo toban sanno sharikaddan ayaana ah mid heer caalami ah waxaana laga aqoonsaday waddamo kala duwan sida u s a u k kanada iyo guud ahaanba dalalka ku bahoobay midowda yurub sharikaddan waxay xarumo kala duwan ku leedahay waddamada u a e u k kenya iyo turkiga iyadoona ay soo saarto in ka badan boqol iyo konton production oo isugu jira shaambo saliid kareemooyin cadaro barafuuno carfisooyin uunsi masaaj iyo inta la midka ah kanaa ku saaray beenyada geedkan een, waa wax scientific proof wey waxaan ka hadlaya anigu waxaan sameynaya maaha baashaan beenyada la yihahdo een, antibiotic aa laga sameeyaa anti inflammatory laga sameeyaa anti kansarka daawada laga sameeyaa bosfolic acid annagaa sameyna haddaan tusi doonaa warshadaan u dirnaa marka ayaga waxay ka sameeyaan kenyaashan supplementka camala waliya bosfolic acid waan kusi doonaa isagoo la iibinayo internet laga iibinayo waxyaadaas laga sameeyaa waxaa kaloo laga sameeyaa daawooyinka jointska iyo arthritis-ka waxaa laga sameeyaa autismka daawooyinka us fiican sanbabaha iyo neef mareenka daawooyinka u fiican Een, waxaas dhan baa laga sameeyaa dhinaca kale markii cosmatic iyo korka saan u sheegaba korka inta waa- wuxuu kamid yahay meelaha qofka binaadka wax ka qaato Een, een, applicationada aan u isticmaalo dhan waxaa waaye waa skinka skinka u fiicanta anti aging baa ka buuxa waxaa ku jira waxaa loo yaqaano een, anti een, inflammatory anti agni macnaha waxyaalahan maarata qofka qandhada u keena waxaa ku jira bacteriada disha anti bacteria ku jirta oo korka iyo iyo iyo calooshaba u fiican baa ku jirta waxaa ku jira waxa loo yaqaano stress relief maadilaya ku jirta qofka culeys jiro oo maanta isla hadlayo oo habeenkii markuu qofka qarwayo sida caadiga ah dhakhaatiirta u dayn doonaa wixii faahfaahintaas dheeraadka ahayd Een, qofka markuu seexdo waxaa soo jeeda central nerfka soo jeeda oo qeybta macnaha central macnaha qeybta dhexe oo neerfyaasha baa weli nool oo soo jeeda maalintii wixii mashquulka ku ahayd oo dhan bay soo- dib u soo- Hay, hay, dib u soo cajaladu celinaysa, soo celinaysa hay.
ma ogtahay taas ay soo celisa ayaa waxa sababaya marka reliefka inuu qofkii u qarwo oo uu soo naxo hamiinkii oo kale anti stress xalliya ku jira oo qofka relaxation bay siinaysaa dejinaysaa markii saliidda laga dhigo wey kanoo kale waxaan u tagalnay target marketku waxa weeye waddamadan eh, carabaha iyo waddamadaas maaragtay galbeedka horta annagu sideedaba waxa target marketkeen waxa weeye waa galbeedka iyo waddamadan carabaha wey dadka alaabta iibsada dad yaqaana wey waa dad raba wellness beauty and wellness baa la- alaabtan leedahay waxyaalaha laisku qa- eh, qurxiyo laba ay kala baxaan synthetic iyo authentic- authentic synthetic waxaa leedaha waxyaalaha kiimikada laga sameeyo oo petroleumka laga sameeyo een, oo masalan haraaga petroleumka kale laga sameeyo iyo ar- waxyaalaha artificialka ah oo aan maaragtay ishaga aan dabiiciga ahayn laabkaa sameeya hadda masalan shay baa la- caraf la sameynayo caraf jirta maaha waa igaa sameeyey kaas oo kale synthetic baa leedahaa waxaa laga yaabaa in qofka hore ka dareemo masalan waxyaalaha gabdhuhu marsadaan ama raggu marsadoo kale oo hore qofku ka cadaanayo kale waa sun jirkii bay ku saameynaysaa dabiici maaha waa laga yaabaa in qof marka hore dareemo laakiin dhibkiis dambe baa qofkii kusoo noqonaya mugta kuwan kale athletic la yihahdo waa waxyaalahan dabiiciga u baxa waye oo markaas laftigooda loo kala saaro ma organic ba oo geedkii iyo qaab- habkii loo maray loo soo saaray Een, macnaha geedkii in aan sun lagu darin ama daaweyn lagu bacrimin haddana si loo ma- macaamilay oo loo soo saaray loo soo dhirandhiriyey ka bacdina si loo warshadeeyey mashiinad lagu warshadeeyey si loo warshadeeyey documentii la maray habkii la maray directive-kii in la maray waxaasoo dhan markaas waxay isku noqonayaan organic wax la yaabaa. sida hadda aan shahaadada ku haysanoo kale way organic kuma qoran kartid meesha waxyaalaha marka wellness and beauty-gu waxay faa'iido u yihiin qofka yaqaanaa in baa yaqaana long run markaa isticmaashada garanaysaa qofka inuu wax Eh, horta nasiib wanaag soomalidu way yaqaaniin dadka weliba geeska afrika aad bay u yaqaaniin laakiin wixii aan u cilmaysnayn laakiin hadda wixii oo diyaarsan oo ay meel ay ka helaan iyo oo joogte ah da qofka waa ku qasban yahay wax uun raadsado moogta laakiin waxa waaye alaabtan waxa iibsada dad yaqaana dad raba inay jirkooda ka taxadiraan dad waxa raba inay ka taxadiraan caafimaadkooda ka taxadira dad quruxdooda inay joogto u ahaato Een, hadda masalan midaan oo kale hadda dad jir ka halaabay ayaan siinay way ku way ku daawoobeen sidoodii hore kusoo noqdeen Eh, sidii ilaahay ku abuuray bay kusoo noqdeen kabacdina hadda waxa weeye way joogteen hadda way- way gataan aad bay u gataan
deegaanada ay ka baxdo dhirta xijiga ama faleenka dhirtan qiimaha leh waxay ku baxdaa cimilada diiran ee weliba qalalan iyo dhulka jooggiisu sarreeyo ee buuraleyda ah gaar ahaan buuraha calmiskaad iyo calmadow silsiladan buuraleyda ah waxay ka soo bilaabataa dhulka xabashidu ay xoogga ku haysato gaar ahaan haddaba tuherer waxayna ku dhammaataa raasiga loo yaqaano raasi casayr guud ahaanba buuraleydan waa ay ka bixi kartaa dhirtan hase ahaatee inta ugu badan waxay ka baxdaa gobollada bari iyo sanaag boqolley ahaan haddaan u kala qaadno dhirta xijiga ee ka baxda dhulka soomaaliya boqolkiiba sagaashan dhirtan waxay ka baxdaa gobolka bari oo ah gobolka ugu weyn dhulka soomaalida halka boqolkiiba tobanka kale ee harayna ay ka baxdo gobolka ay dariska yihiin ee sanaag buurta calmiskaad ayaana ah halka ugu badan ee ay ka baxdo dhirta xijiga dhirta ka baxda gobolka sanaag waxaa lagu qiyaasayaa inay la eg tahay shan boqol ilaa iyo lix boqol oo ardaah oo u dhiganta soddon iyo lix kun oo geed oo faleen ah halka aan la soo koobi karin tirada dhirtan ee ka baxda gobolka bari waxaana xusid mudan in faleenku guud ahaanba uu yahay dhirta naadirka ah ee caalamka aan laga wada heli karin oo allaah uu ku galladay dhulka soomaalida taana waxay fursad siinaysaa ummadda soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan khayraadkan oo aan u baahnayn in qarash la geliyo sidoo kalena aanay jirin tartan dowladaha caalamka ay kula jiraan soomaaliya marka la eego suuqyada caalamiga ah inta badan geedaha bayada waxaa la og yahay inay yihiin kuwa soo jireen ah oo noolaa boqolaal sano xitaa qaarkood ay soo jireen kumanaan sano haddaba dhirtan qaaliga ah ma la beeri karaa si loo manfacsado oo meelo kale ma la geyn karaa geedkan halkan ku beeray eh, muddo laba sano iyo dheeraad ka hore wuxuu ahaa piece of cuttingis yar oo aanu ka soo qaadnay een, een, buuraha ay ka baxdo beeyadu waa geed moxora Eh, sababta ugu weyn aanu u samaynay neersherigan ayaa ayaa waxay ahayd in uun eh, wax ku soo kordhino inaanu ka ogaan karno eh, sida ugu fudud eh, geedka beeyada ama ama frankincense tree-ga loo sustain garayn karo mustaqbalka dhow Eh, waanu plant garaynay waxaana ku guulaysanay inuu geedkii baxo sababta ugu weynna waxay ahayd inaanu neer sharigan aynu iminka joogno ee ku xiga xafiiska inaanu ku tijaabino balgeedkan inuu bixi karo inuu ka bixi karo degaan aan ahayn degaankii buuraha xijiga dhaqaale fara badan ayaa ka soo xarooda oo tobannaan milyan oo dollar ah sannad kasta wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha uu ku tiirsan yahay g b d-ga ama wax soo saarka gudaha ee deegaanada puntland waana isha saddexaad ee dhaqaalaha dhulkaasi marka laga soo tago xoolaha beeraha iyo dahabka xijigu waa isha afaraad ee dhaqaalaha ugu badan ee dibadda uga soo xarooda guud ahaanba ummadda soomaalida sannad kasta waxaa laga soo xareeyaa malaayiin dollar dhaqaalyahan yuusuf ayaa inoo sharaxaya dhaqaalaha caalamiyahaan iyo midka gudaha ee ka soo xarooda beeyada iyo maydiga wuxuuna sidoo kale aqoon-yahanku ka warrami doonaa sicirka badeecadan ay ka joogto suuqyada caalamiga ah iyo midka gudaha markaan dib u fiirino ama warbixinada laga soo saaray faleenka sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii xijiga adduunka waxaa ka soo xirooday guud ahaan lacag dhan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar halka la qiyaasayo labada kun iyo labaatan iyo sideedda inuu gaaro afar boqol iyo lix milyan marka lagu dhiso isbedelada sicirka iyo wax soo saarka geedka marka marka lagu dhiso dhaqaalahaas marka boqolkiiba soddon wuxuu soo aadaa soomaaliya waxaad dareemi karaysaa in boqol iyo sagaashan milyan soomaaliya ay boqolkiiba soddon kasoo aado isagoo ah boqolkiiba toddobaatan midka ugu wax soo saarka badan beeyada iyo maydiga iyo moxorkaba halka inta soo hartana ay ka faa'iidaystaan shirkado kale marka shirkado ajnabi ah ayaa ka ganacsada oo kasii faa'iidaysta waxaan isweydiinaynaa marka halkeebaa suuqa ah soomaalida oo ay u dhoofisaa beeyada soomaalida suuqa ugu dhoway gaarsiisa geedkan waa khaliijka carabta waaye waxaana badanaa la wareegay shirkado carabeed oo iyagu usii iibgeeya caalamka kale sidaa darteed carabtu waa middleman waaye soomaaliya iyo wax isku xirtaa caalamka kale isku xirtaa waa dilaaliin ama ama wasiiladaas ay ku jiraan qiimaha markaa ay ku qaataan marka la cabiro ugu badnaan waxa waaye maydiga waxay ku qaataan shan iyo toban dollar oo ah kan ugu qaalisan xijiga ummadda soomaaliyeed halka moxorkana uu markuu qaaliyoobo uu gaaro ilaa sagaal dollar shirkadahaas carbeed waxay usoo dhoofiyaan marka caalamka kale usoo dhoofiyaan waana cidda ugu badan ee lacagtaas boqol iyo sagaashanka milyan aanu kasoo sheekeynay ay usoo xirooto haddaynu marka fiirino market barayska ama global global barayska oo ah qiimaha uu caalamka ka joogo beeyadu waxaa la sheegaa beeyadu inay tahay dhirta naadirka ku ah adduunka manfacuuduna saa darteed adduunka uu ku yaryahay waxaana adagba in wax badan laga helo oo geedkan wax soo saar aada u fara badan in laga helaaba adag laakiin markaan fiirino saliidda marka loo bedelo geedkan wadanka faransiiska halkii litir oo saliidda beeyada ah waxay ku fadhidaa lix kun oo doolarka maraykanka ayay ku fadhidaa walow wadamada qeybtoodna uu intaa kasii badan yahay halka qeybtoodna uu intaa uu kasii yaryahay waxay ku xiran tahay hadba wadanka iyo loo dhoofin ayay ku xiran tahay waxaa dareemaynaa marka maadaama inagu aan dhoofino xijiga isagoo ceeriin oo maaragtay ishaysta oo maaragtay la kala sifayn karo waxyaaba badan oo kala duwanna laga soo saari karo waxaa halkaa marka ka cad in haddii productyada lasii hagaajiyo oo lasii nidaamiyo in maaragtay uu intaa kasii qiimo badnaan karo kiiloogii meesha uu inaga soomaaliya shan iyo toban doolar maydigu noo yahay sagaal dollarna uu moxorku noo yahay in intaa ka badan caalamka laga siisan karo haddii marka suuqi loo raadiyo oo la nidaamiyo wuxuu noqon karaa ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan soomaaliya ayuu ka mid noqon karaa waayo geedakani waa naadir oo cid kale oo nagu haysata maantay oo badani ma jirto xilligii dowladda si aad barana ilaha dhaqaalaha soomaaliya saddex ayaa ayaa la oran jiray waxaa ugu horreeyay wax soo saarka beeraha xoolaha ugu horreeyey beeraha ku xigay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa beeyada frankinses la oran jiray marka laga soo tago dhaqaalaha beeyadu ay ka sameeyaan xijaysatada iyo ganacsatada dhoofisa iyo sidoo kale sharikadaha ka soo saara agabka daawooyinka iyo kosmatikiska waxay kaloo shaq abuur u tahay dad badan oo ay ka mid yihiin xamaaliga gaadiidleyda iyo dumarka saafa haween badan ayaana noloshooda iyo tan qoyskoodaba ku maareeya shaqooyinka saafidda waa lay dhahaa maliyun maxamed axmed oo sidaan ka shaqayn jiray waxa weeyaan magaalada ufayn la yidhaha waan u shaqaymid dhowr nooc bay u kala baxaan waa shooto waa sifo waa qolof waa jibaanjib waa xabag cad waxaanu u kala saarnaa xabad iyo qolof haddana budaanu misena ka saarnaa waxaanu u kala saarnaa saddex nooc saddexdaa nooce aan u kala saaro midi waa xabag midina waa waa waa qolofoo beed cad baa laga safeeyaa midina waa budadii oo gaar baa loo safeeyaa intaa oo nooc baanu u kala saarnaa xabagtuna waa afar nooc waxa weeyaan madaxdeedu waa mashaadka mujarwal baa ku xiga fas saqiir baa ku xiga fas kabiir baa ku xiga intaa oo noocna xabagtaa u kala baxda annagu dee waanu ka shaqaysanaa lacag baana laga siiyaa maasha allah waa shaqadayadii weye allahoba alahobeyoy sidaa weye allahoba alahobey sidaa weye alla wagaga barbar weydo sidaa weye bogyaray gabadhi joogtaey sidaa toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebgabaynay kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى